subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyaha simba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa cambaaraysay rabshadaha ka dhacay magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya ayaa la sheegay inuu qaadayo mas-uuliyaddii dagaalka ka dhacay caasimadda dalka ee muqdisho madaxweynaha dalka ayaa lagu eedeeyey in kursiga ugu fadhiya uu yahay mid sharci darra iyo beesha caalamka la hordhigay dalab adag madaxtooyada jubbaland ayaa war ka soo saartay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada muqdisho goboleedka igad ayaa cambaaraysay shaqaqooyinkii ka dhacay caasimadda dalka ciidamada maamulka puntland ayaa sanad saanadii hoob gaariya saad ku qabtay maleeshiyaad goostay deegaan ka tirsan gobolka gardafu dowladda soomaaliya ayaa ku guuldaraystay inay qanciso dalalka kenya iyo imaaraadka si jubbaland iyo puntland ay uga soo qaybgalaan shirka uu ku baaqay madaxweynaha dalka iyo iraan oo shardi ku xirtay dibdhid kadib soo laabashada heshiiska nucleerka waa subaxnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha labaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay hayeen qodobada warkayaga ugu daroon iminkana iyagoo fidsan dowladda soomaaliya ayaa cambaaraysay rabshadihii ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya war qoraal oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa si aada loogu cambaareeyey weeraradii weliba dagaaladii saacadihii ilaan soo dhaafnay ka dhacay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya waxay cambaareyneysaa rabshadaha ka dhanka xubnaha ka tirsan ciidanka amniga soomaaliya ay ka geysteen shaqaalaha amniga ee musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha habeenimadii sagaaliyo tobankii febraayo ee sanadka laba kun labaatan iyo kow waa in la ogaada xuquuqda mudaharaadku waa xuquuq muwaadin kasta oo aan la difiri karin oo ku qeexaya dastuurkeena laakiin maaha kacdoon hubaysan oo ku gubanaya mudaharaad siyaasadeedkaasi oo dagaal la galaya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya halkii laga taageeri lahaa dhammaystirka arrimaha taagan ee ku saabsan hirgelinta heshiiska doorashooyinkii weliba heshiiskii siyaasadeed ee toddobiiy tobankii sebtembar ee midooda murashaxiinta iyo weliba musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha oo haatan ku fadhiyo farmaajo ayaa doortay inay kiciyaan qalalaasi runta waa runta fudud ayaa weli ah doorashooyinka ayaa ah wadada keliya ee loogu talagalay kala guurka oo aan la kala cinin siyaaxiisada dastuurka ee taageeridda kacdoonka nasiib darose waxaa kooxaha u anqal taagayay weliba midooda u anqal taagaya inay qabtaan xafiiska ugu sarreeya dalka ooy doonayay inay hogaamiyaan qaranka soomaaliyeed waxay isku dayeen inay keenaan xasilooni darre xilligan iyo dowladda federaalk soomaaliya oo ay taageero ka helayso shacabka soomaaliyeed ee ilaalinayso sharaftii weliba madax banaanida soomaaliya iyadoo ay dib usoo ceeshanayaan sharaftii iyo weliba karaamada iyadoo loo siman yahay dowladnimada adduunka weliba dowladaha adduunka dadka soomaaliyeed waxay waxay u baahan yihiin nasiino iyagoo hubinaya horumarka ummadeena oo aan la horeyn karin dooneyna in la xoojiyo waxayna dowladda federaalk soomaaliya qaban doontaan doorasho si loogu ogol yahay xalla looga gaaro si hore loogu socdo xaqiijinta ximilada dalka soomaaliyeed oo ku dhacdo nabad iyo weliba barwaaqo ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda iyadoona si kulul cambaaraysay rabshadihii ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana eedeyn kulul usoo jeedisay midooda murashaxiinta dalka oo sheegtay inay waddo qololaasi ay ku afduubanayso doorashooyinka la filaya in dalka ay ka dhacaan madaxweynaha soomaaliya ayaa la sheegay inuu qaadayo mas-uuliyadda dagaalkii ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhanka kalena madaxnaha dalka ayaa lagu eedeeyey in kursiga ku fadhiyo uu yahay mid sharci darra beesha caalamka oo dalab adag la hordhigay muqdisho oo maalmihii u dambeysay wajihaysay dagaal colaadeed u dhexeysa dowladda dhexe iyo weliba ciidamo taabacsan midooda murashaxiinta dalka ayaa waxaa eedeyn kulun loo soo jeedinaya in dagaalada iyo weliba arbashaada muqdisho ka dhacday ka dambeeya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ku fadhiya kursiga haantan u anqaltaagayaan midooda murashaxiinta maalmihii u dambeeya banaanbaxa ka dhigay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya cali cabdulaahi cali oo kamid ah mas-uuliyiinta iyo weliba waa dadka u anqaltaaga siyaasadda dalka ula hadlay warqabadka simba saaka ayaa waxa uu ka warbixiyey maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxa uu sheegay inuu ka dambeeyo dagaaladii iyo weliba rabshadihii shalay ilaa habeen hore ka dhacaya magaalada muqdisho isagoona sheegay inay amarka ciidamadaasi ay ku shaqeynayaan uu bixiyey maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka
sababtuna waxay tahay wuxuusan lahayn wuxuusan lahayn wax la yidhaahdo kalsooni sanafka fulaysa ma lahan marka ma aaminsana inuu wax qof la shaqayn karo oo dad la shaqayn karo oo tigo shaqayn jiri karaan ma aaminsana marka maxamed cabdullahi farmaajo waa qanqablo soo baahay noocaas uu xilka ku aaday bus buu isku qarinayay shacbiga soomaaliyeed iyo siyaasiyiintooda waxgaradkooduna intooda badan way ogaayeen laakiin waxay ku ixtiraamayeen mandatekii loo doortay oo wakiilada shacbiga soomaaliyeed ee xildhibaanadii ay u doorteen ay ku tixgelinayeen maalinku ogaaday inuu ka dhammaaday waxaa xusid mudan waxaa xusid mudan oo rabaa inaan la wadaago saxaafadda baasaboorkii uu yidhi waa ka laabtay oo amerika uu ka laabtay wuxuu uga laabtay oo rasmiga wejiga maanta uu la yimid wey maxamed cabdullahi farmaajo baasaboorka asaga waa dowlad ay xuquuq ka jirto kala dambayno ka jiro dictatorship iyo dhiigaab iyo hogaamiye kooxeed aan laga ogolayn qof haysta nidaamkees inuu kuasiday isu casilayay oo u dhiganayo fursadas u danaysanaya waxay ahayd maanta wuxuu sameeyey ahdiyo xalay oo uu ku duulay oo xubkii dowladda iyo ciidanku u adeeyey marka maxamed cabdullahi farmaajo waa qamqamyo soo baahay oo maanta yimid marka wuxuu u sameeyey waxay tahay soomaaliya oo dhana uusan hayn oo gobolkii banaadir oo aan aaminsanaya inuu ka hayo saddex degmo ka hayo markiis ka hayaaneen uu mari kara saddex degmo garoonka oo ku yaalla waa beri iyo xamarxitawa maro iyo degmada uu filada ku taallo oo degmada wasliigley saddexaad degmo madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo degmo saddexaad oo madaxbadii sheegta waa waa waa waa waa way wasaxi kartaa walaal adoo aada umaadsan haddaad degmo kale uu mara maxamed cabdullahi farmaajo oo uu safar ku mara afartii sano uu joogay muqdisho ka mid a haddaad ii sheegto waa dad waa waa waan garabsanayaa laakiin ma jirto asagoo intaa marka banaadir ka haya oo aan intaa baasi karin oo aan dalkii soomaaliya hayn oo maamul goboleed hayn oo cadow haysto ayuu noocaa ku fikiray
dhinaca kale isagoo sii hadlaya cali cabdulaahi cali ayaa waxa uu sheegay in weeraradii dagaaladii iyo weliba banaanbixi shalay dadkii shacabka lagu dhibaateeyey weliba khasaare walboo ka dhashay oo mas-uuliyaddeeda qaadayo madaxweynaha dalka
mas-uuliyaddaa waxaa qaadahaya mas-uuliyaddaa waxaa qaadahaya cidda amartay ciidanka maxaan ku idhaahdaa dababaadkii dowladda haysta oo wixii adduunyadu nagu deeqdayo inaan dalkeena ku xoreysano cadowga soomaaliyeed lagu xoreeyo lagu talagalay u adeegsado shacbigii soomaaliyeed oo banaanbaxayay oo maxamed cabdullaahi farmaajo oo mandateku ka dhammaaday waxaa nasiib daraa waxaa nasiib daraa oon ka xumahay inaan qof muwaadina ma soomaaliyeed oo inta gobolka banaadir laami iyo jid marta ahay qof lugay ahay loo diday aada baan uga xumahay intaas anu waan dhaafay intaan ka gaaray marka horena maxaan ku idhahdaa muqdisho daaf ma jirin aan dhexda ka joogay dadkii waxaan ahaa tegey daljirka dahsoo tegey laga cayriyey weliba dadka ka cayrinayo daljirka dahsoo ka cayrinaya haddaan dib kuu saxo oo aan shacabka soomaaliyed u bayaaniyo waxay ahaayeen madaxweynaha ilma adeeryaashiisay ahaayeen maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii xilkiisu dhamaaday
si kastaba hadalka cali cabdulaahi cali oo ah saraakiishii hore ee ciidamada dowladda weliba haatan ka mid a siyaasiyiinta sidaadka u falanqeeya siyaasadda dalka ayaa waxauu kusoo aadaya iyadoo muqdisho afariy labaatankii saax ee lasoo dhaafay ay ka dhaceen rabshado banaanbax iyo weliba dagaal u dhexeeya ciidamo taabacsan midooda murashaxiinta dalka weliba ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya kaasi oo geystay dagaal khasaare kala duwan geesta ku dhex maray xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya madaxtooyada jubbaland ayaa war ka soo saartay dagaalkii ka dhacay muqdisho madaxtooyada jubbaland war qoraala lagu soo qoray ayaa waxa ay soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegayso inay si aada uga xun tahay dagaaladii weliba barshaadii ka dhacday magaalada muqdisho saacadihii aan kusoo dhaafnay dowlad goboleedka jubbaland waxay si weyn u dhaleeceyneysaa falalka ka dhacay shalay ilaa habeen hore magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya islamarkaana dowlada goboleedka puntland waxay tacsi u direysaa dhammaan shacabkii waxyeelada dhaawac iyo weliba dhimashadai leh kasoo gaareen falkaasi foosha xun ooy ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimada dalka dowlad goboleedka jubbaland waxay nasiib daro weyn u aragtaa in ciidamada dalka loogu talagalay inay la dagaalamaan cadowga ummadda soomaaliyeed siday qoraalkooda ku sheegeen oo loo isticmaalo si wax looga yeelo shacabka soomaaliyeed oo aynan hubeysnayn islamarkaana lagu weeraray mas-uuliyiin ka tirsan saamileyda siyaasadeed ee dalka awood sheegashadan aynan waafaqsanayn sharciga loo isticmaalay shalay ilaa habeen hore waxay xagal daacineysaa dadaalada loogu jiray in xal laga gaaro xasrada siyaasadee ee maanta ka walolsan gudaha dalkeena dowlad goboleedka jubbaland waxay nasiib daro u aragtaa in dowladda federaalk soomaaliga iyadoo awoodi karta inay ka shaqeyso in xal siyaasadeed laga gaaro kala duwanaanshaha afkaara ee ku kala qaaday tilaabooyinka guracan ay ciidamada dalku isticmaaleysay si ay ka baxsato ama weliba uga baxsanaan sharciga si lamid ah siday u dhammeysay ama ka dambeysayba gobolka gado maamulka jubbaland ayaa dowladda federaalk soomaaliya waxa ay ku dhaliishay in ciidamada dowladda ay la dagaalaan shacabka soomaaliyeed weliba mas-uuliyiinta iyo saamiileyda siyaasadeeda dalka iyadoona tusaalaha usoo qaatay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee geesi gobolka gadow xilli dhowaan ciidamada dowladda iyo weliba ciidamo taabacsan maamulka jubbaland uu dagaal xoogan ku dhex maray degmada balaxawe ee gobolka gadow dowlad goboleedka jubbaland waxay ugu baaqaysaa mas-uuliyiinta dalka inay ilaaliyaan xuquuqda dastuuriga in muwaadiniinta soomaaliyeed islamarkaana ay ka fogaadaan falalkaasi falkaasi foosh xun sidoo kale dowladda goboleedka jubbaland waxay mas-uuliyiinta dalka ugu baaqaysaa inay ka shaqeeyaan si nabada xal siyaasadeedna looga gaaro isfahamwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashooyinka dalka si kasta war-saxaafadeedka jubbaland ay soo saartay ayaa waxa uu ku beegmayaa xilli dagaaladii u dambeeyey muqdisho maamulka jubbaland uu si kulul uga hadlay iyadoona dhaleeceynta ugu xoogan ay usoo jeediyeen dowladda federaalk soomaaliya xilli markasta dowladda ay sheegtay in looga baahnaa tanaasul urur goboleedka igad ayaa dhinaceeda iyadana waxa ay cambaareysay shaqaaqooyinkii ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka urur goboleedka igad ayaa waxay cambaareysay shaqaaqooyinkii dhowaanahan ka dhacaya magaalada muqdisho iyo xasaaradaha siyaasadeed ee soo kordhaya waxaana igad sheegtay inay sii wadeyso isusoo dhoweynta dhinacyada siyaasadeed iyo saamileyda si wadahadal looga gaaro xaalada iminka ka taagan dalka oo arrimaha doorashooyinka dalka doorashooyinka dalka ayaa midda muranka uu ka taagan yahay xilli la sheegay haddii maamulada puntland iyo jubbaland ay dhowaan soo siraari lahaayeen guddiyada ay soomaaliya ka dhici lahayd doorasho xilli aan laisku haysan lahayn in haatan ay qalalaasi weliba foodo ka dhacdo gudaha dalka dowladda soomaaliya ayaa ku guuldareysatay inay qanciso dalalka kenya iyo imaaraadka si jubbaland iyo puntland ay uga soo qeyb galaan shirka uu ku baaqay madaxweynaha dalka dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu shir isugu baaqay in sideed iyo tobanka bishan uu ka furmaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka isagoo sheegay in shirkaas uu socon doono laba maalin waa maalinimada khamiista ayd ayaa lagu ballamay in shirka uu furmo iyadoo jimcaha lasoo afmeeri lahaa hadalka madaxweynaha ayaa waxaa iska indhatiray labada maamul ee looga kala arimiyo kismaayo garowe ee puntland iyo jubbaland saciid cabdulaahi deni axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ilaa haatan aan soo xaadirin shirka uu ku baaqay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo laakiin amarka madaxweynaha iyo weliba hadalka madaxweynaha waxaa fuliyey maamulada bunt waa maamulada hiirshabeelle koonfur galbeed gobolka banaadir oo shirka ka dhacay weliba maamulka galmudug axmed cabdi kaariya qorqor hogaamiyo maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxa uu kusoo guuldareystay in shirkii uu ku baaqay shan iyo tobanka bishan iyo inuu ka qabsoomo magaalada garowe caasimada maamulka puntland ayaa ku gacan seereen labada maamul ee puntland iyo jubbaland isagoona dalabyo kala duwan ay ugu yimid beesha caalamka iyo labadiiba shacabka soomaaliyeed iyo saamileyda siyaasadeed maxamed cabdulaahi farmaajo looga dalbaday in shirka uu ku qabto magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sumareeb afar shirkii uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo la yeeshay dowlad goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir ayaa waxa uu kusoo dhammaaday afgananwaakaasoo soo kala dhexgalay puntland iyo jubbaland oo isgarab iyo weliba dowladda dhexe farmaajo uu hogaaminayo waxaana shirarkaasi si aad ah ugu leexiyey siyaasiyiinta dalka iyagoona midowda murashaxiintii weliba mucaaradka dowladda dhexe ku dhaliilay maxamed cabdulaahi farmaajo inuu kusoo guuldareystay inuu wadahadal wada ogola si xal looga gaaro doorashooyinka dalka uu lasoo gaaray labada maamul ee puntland iyo jubbaland iyadoona eedeyn kule loo soo jeediyey maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo shan iyo tobanka bishii garowe shirka ahaa ayuu maxamed cabdulaahi farmaajo ku guuldareystay in lagu qabto magaalada garowe xilli maamulka puntland warqad isdabajoog ee kasoo saartay kadib hadalka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu sheegay iyadoona la sheegay in puntland ay sheegtay inaan lagu qaban karin garowe madaxweynahayna ka dalbatay in lagu qabto shirkaasi magaalada muqdisho sideed iyo tobanka bishan ayuu ku dhawaaqay farmaajo in shirka uu ka dhacayo muqdisho waxaana sagaal iyo tobanka uu sheegay inuu soo xilmi doono shirkaasi udhexeeya dowladaha federaalka iyo weliba dowladaha xubnaha ka ilaa haatan maysan soo xaadirin maamulada puntland iyo jubbaland xilli la sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ka dhagageegtay dalab ay dhowaan usoo jeedinayeen siyaasiyiinta dalka iyo weliba saamileyda siyaasadeeda dalka dowladda soomaaliya ayaa dhowaan waxaa loogu baaqay inay qanciso dalaalka imaaraadka iyo kenya si ay maamulada puntland iyo jubbaland u fuliyaan amarka maxamed maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo hadaladaas ayaa kusoo aadaya in dowladaha imaaraadka dalalka imaaraadka iyo kenya ay dabarada ka riixayaan maamulada puntland iyo jubbaland xilli la sheegay inay ku shaqeeyaan amare ay siiyaan dalalkaasi imaaraadka iyo ah weliba kenya ayaa la sheegay in amar walba oo kasoo baxa ay fulinayaan labada maamul ee puntland iyo jubbaland xilli si aada loogu dhaliilay dowladda federaalk soomaaliya ay dhowaan loogu baaqay inay amara ee weliba ay soo dhaweysato dowladda ayna qanacsana imaaraadka iyo kenya si xal waarta looga gaara arrinta doorashooyinka dalka madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland ayaa la sheegay inaysan doorashada ku fadhin xilli dabada ay ka riixayaan dalalka kenya iyo imaaraadka waxaana dowladda soomaaliya haatan la sheegay in mar kale laga dalbadayna in waa si doorasho dalkani uga dhacda xor iyo xalaala kuna qanacsan yihiin saamilayda siyaasadeed dalka waa saamilayda siyaasadeed shacabka soomaaliyeed ee u hanqaltaagaya in mar uun doorashoay ka dhacda si qallaasada muqdisho ay uga yaraatay weliba gobolada dalka inay qanciso dowladaha iyo weliba dalalka imaaraadka iyo kenya si xalwaarto looga gaaro doorashada dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa la doortay bishii labaad sideedeedii waxaana muddaxileedka maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku ekaa sideedda bisha febraayo sanadka soomaaliya ilaa haatan kama muuqato sida la sheegaya doorasho saasaan ay ku dhacdo waxaana madaxweynaha dalka iyo weliba mas-uuliyiinta sarsare ee dalka ay wadaan olole ay doorasho ku gelin karaan soomaaliya waxaana haatan socda ololihii ugu dambeeyey ee lagu soo saarayo qaabka soomaaliya ay doorasho ugu dhici karto xilli saamilayda siyaasadeed ee dalka ay si aada u dhaliishan yihiin kursiga haatan maxamed cabdulahi farmaajo ku fadhiyo ay tahay mid sharci darra waxaana siyaasiyiinta qaar ay qabaan in maxamed cabdulaahi farmaajo in qofkii bedelaya laga uu soo doorto ilaa haatan uu ku fadhiyo waa kursiga uu ku fadhiyo ay tahay mid sharci ah gudoomiyaha aqal waa gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa dhowaan waxa uu ka qayb galay shir isugu yimaadeen ururada bulshada weliba qaar ka mid ah siamiladii siyaasadeed isagoona ka horsheegay in kursiga maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku fadhiyo uu ku fadhin doono ilaa madaxweyne kale laga soo doorto dalka midooda murashaxiinta dalka ayaa qaba ilaa haatanna aaminsan in maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu yahay mid na kursigu haatan ku fadhiyo mid kumeel gaara waxaana siyaamilayda siyaasadeeda haatan ay ka walaacsan yihiin qaabka maxamed cabdulaahi farmaajo uu wajahaya doorashooyinka dalka waxaana soomaaliya ilaa haatan muuqanin qaab ay ku dhici karto doorashada dalka ciidamada puntland ayaa sanad hub gaariya saad ka qabtay maleeshiyaad ka goostay deegaano ka tirsan gobolka gardafu feesa cabdi faarax ayaa faafaahinta warkan haya
ciidamada maamulka puntland ayaa waxa ay howlgallo qorshaysan saacadihii lasoo dhaafa la sheegay inay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka gardafu howlgalladan ayaa waxaa la sheegay in ay ciidamada maamulka puntland ee sida gaarka u tababaran ee b n b f ta loo yaqaano ay fuliyeen islamarkaasna ay kaashanayeen ciidamada madaxtooyada maamulkaasi puntland qoraal kasoo baxay maamulka puntland ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalladan laga sameeyey goobaha ay kooxa hubeysan oo maleeshiyaada oo ka goostay maamulkaasi puntland ay go-doomiyeen islamarkaasna ay dadka shacabka ay xoolo baadaha uga qaadayeen ciidamada maamulka puntland oo kasoo kicitimay magaalada baargaal ayaa waxaa la sheegay in dagaal toos ah ay ku qaadeen kooxihii hubeysnaa waxaana ay dagaal foolka fool ah ay kula galeen deegaanka lafagoray oo ka tirsan gardafu islamarkaasna la sheegay in muddo dhowr cesho ah ay u xirnayd kooxdan maleeshiyada islamarkaana ay ku dhibaateyn jireen dadka qoraal ka soo baxay maamulka puntland ayaana waxaa lagu sheegay in kooxda maleeshiyada ah ay markaasi ay ka farxadeen islamarkaasna ay qaar ka mid ah ay gacanta ku dhigeen kuwo kalena ay ku raad joogaan saacadaha soo socdana ay gacanta kusoo dhigi doonaan ciidamada maamulka puntland ay saraakiisha hogaamineysa ayaa waxa ay sheegeen in howlgalladan ay kusoo qabteen hub sahanad ciidan iyo gawaari dagaal waxaana ay sheegeen ciidamadu ay sii wata howlgalkooda ay markaasi fureen goobo ay kooxda maleeshiyada goosata ay go-doomiyeen islamarkaasna ay haatan ciidamadu ay fureen islamarkaasna wadooyinkaasi ay yihiin kuwa haatan amnigu ay sugayaan ciidamada maamulka puntland ciidamada maamulka puntland ayaa muddooyinkii dambe kordhiyey howlgallada ay ka sameynayaan deegaanada buuraleyda ah ee dhaca gobolka gardafu iyo sidoo kale gobolka bari waxaana la sheegay in ciidamadu ay yihiin kuwa xaqiijinaya amniga islamarkaasna ay goobo dhowr ah ay fureen islamarkaasna ay haatan doonayaan in kuwo kale oo ay markaasi go-doonsan iyo kuwo kale oo amnigoodu uu xun yahay in ciidamadu ay ka howlgalaan islamarkaasna ay sugaan amniga deegaanada dhaca puntland waxaana maamulka puntland qoraallo kasoo baxay lagu kala sheegay guulo dhowr ah oo laga gaaray ciidamo iyo sidoo kale maleeshiyo xiratay goobooyin dhowr ah oo jidgooyooyin dhigtay islamarkaasna ay dhibaato u geysanayay dadka shacabka ah ee ciidamada maamulka puntland ay sheegeen in howlgallo laga qabtay islamarkaasna ay gacanta ku dhigeen kooxahaasi maleeshiyada kuwo kale oo ka fikadana ay doonayaan in goordhow ay gacanta kusoo dhigaan aad buu mahadsan yahay faysal cabdi faarax codkiisa ayaa dhegeysta ugu dambeeyay warkii subax waad kala socoteen raadiga asimba warkaani gaanis maxamed sooman aa soo saar halkaan idinkala socodsiinaya alfaaf farsameynayay cidda warka iyagoo seega dib waxay uga dalacan karaan simba news nabadgelyo
اهلا وسهلا سهلا ورني وقور ما تمد بدم بكو اوغاي انا شلي امد شل ما تمد آه.
الحمد لله مرقى حلي هذه الدار حي وحنا مغلاه سيمبا ووريجها سيمبا سيمبا ذا محبن اليوم اذا عدبوا هاي سين باليرا مقعد سيمبا اللي واحد ساعة عد كذا ولا كسا وينك Sasa Simba nakuja.
raadiyo simba waa idaacad islaamkii ummadaas u dhexayso ujeeddada guud iyo abbaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radiyo simba ambaqaadka howsha bulshada ay u adeegtaa waa aslax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ay aad u soo tabisaayo idhehday tabinaysa iyo iibka suuqyada yaalla nooc walbay sharaxdaayo u sheegtaa inta moog bagaash yaalla baqaarkiiyo maqaasiin afka